fadhiga golaha shacabka wuxuu furma labiiyo tobankii qada soddon daqiiqa xilliga muqdisho waxaa muuqata dib u dhac saabta kooram la-aan baarlamaanka iyo xildhibaanada soo xaadirin wakhtigii loogu talagalay ajendayaasha horyaalla fadhiga maanta waxaa ugu weynaa xeerka saxaafadda oo maray akhrisi ugu dambeeyey gudoomiyaha guddiga warfaafinta khaalid macow ayaa ammaana xeerka saxaafadda soomaaliya isagoo sheegay inuu yahay mid hagayo dejinta mabaadiida as-aasiga iyo xurutulqoolka saxaafadda soomaaliya ujeedooyinka xeerkan warbaahinta ayaa ah dejinta mabaadi'da siyaasadeed iyo sharci hagaaya warbaahinta horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqda ku salaysan mudanayaal xeerkan waxaa ujeeddadiisu tahay inuu nidaamiyo uu hago horumariyo isla markaasna ay soomaaliya ka hana qaado warbaahin anshax aqoon farsamo iyo farshaxan tayo leh taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada cilmiga dhaqanka afka nabadda xasilloonida wadajirka iyo isjeceelka dadweynaha xeerka saxaafadda ayaa wax kabedda lagu sameeyey labadii akhrisa hore sidoo golaha ka hor sheegay xogeeyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka
marka aada fiirisid qodobka shanaad faqradiisa labaad xarafka ta ee ka hadlaya ku xadgudub xeerka saxaafadda ee xeerka warbaahinta waxaa laga tiray qiimaha lacageed ee ku xusnaa waxaana loosoo waxaana lagu soo saari doonaa xeer nidaamin gaara tusaale ahaan waxay marka hore ahayd ganaha lacageed oo dhan shilin soomaali saddex boqol ilaa iyo kun iyo shan boqol oo dollar marka golahu wuxuu soo jeediyey lacagtaas in meesha laga tiro maadaama sharcigan uu sii jiri doono muddo dheer lacagtaasna ay depreciation oo ku dhici karo oo isbedeli karta marka golaha soo jeedintiisa ayaan tixgelinay lacagtaas waxaan dhahnay xeer gaara lagu soo saari doonaa cabdiweli sheekh ibraahim muddey oo maasisha guddoominaya fadhiga ayaa codgeliya xeerkan si loo meel mariyo boqol soddon iyo sagaal ayaa ansixisay sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay waana mahadsantihin mudane ali marwoyin waa mahadsantihiin aad ayaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadkii iyo sabarkii badan aa muujiseen iyo dadaalka waana mahadsantihiin shirkan waa noo xiran yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya aadam isaaq ayaa ammaana xeerka saxaafadda isagoo xusay inuu suuro gelinayo madax banaanida dimuquraadiyadda iyo awoodsiinta saxaafadda madaxa bannaan sidaan wada og tihiin xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada xeerkan wuxuu aasaas u yahay qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya sidoo kale wuxuu aasaas u yahay dib u yegyeelidda dimuqraadiyadda sida aan wada og tihiin warbaahinta waa tooshka iftiimiya mugdiga mugdigaas oo ah musuq maasuqa maamul xumada xaqiiqdii xeerkan wax badan ayaan aaminsanahay inuu inoo qaban doono sidoo kalena wuxuu ilaalin doonaa warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan dowladdaba guud ahaan xeerka saxaafadda soomaaliya oo maanta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka hadda wuxuu aadi doonaa aqalka sare ee soomaaliya si ay kaga doodaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho